technology. Thanks for rolling with me on VOA1, The Hits.
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a aad se dhegaystayaal aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujada gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com waa duhurnimo sabtiya taariikhduna ay tahay lix iyo tobanka bisha oktoobar ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal idaacadda duurnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno ururo dhallinyaro ah oo dhallinyarada kale ku dhiirigeliya dhinaca akhriska oo ka jira magaalada muqdisho
naadiyani horta waxaa waaye muhiimada waxaa akhriskii qoraalka waaye ummad soomaaliyeed mar walba waxaa la dhahaa dee wax ma akhriyaan wax leey sheegaana la dhahaa sidaas darteeda anagoo taasi aan ka duulayno ah waxaan sameynaa naadi akhris iyo qoraal ah
kaalmii heesa ayaad dhegaystayaal sidoo kale maqli doontaan inta aanu idaacaddan duhurnimo ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dad isa soo midaamiyey ayaa jimcihii shalay isku qarxiyey masaajid ay shiicadu leedahay oo ku yaalla magaalada kandahaar ee ku taalla koonfurta afghanistan iyadoo halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraana toddobiyo afartan qof oo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan toddobaatan kale sida uu sheegay mas-uul ka tirsan kooxda daalibaan goobjoogayaal ayaa iyaguna sheegay in ilaa iyo laba ilaa afar qof ay isa soo midaamiyeen islamarkaana ay weerarkaasi fuliyeen mid ka mid a goobjoogayaasha ayaa sheegay in isagoo ku jira gudaha masaajidka uu maqlay laba qarax oo ka dhacay gudaha masjidka iyo weliba laba kale oo ka dhacay bannaanka goobjoogo kale oo lagu magacaabo murtaas oo isaguna mas-uul ka ah ammaanka masaajidka ayaa wakaaladda wararka ee associated press u sheegay inuu arkay mid ka mid a kuwa weerarka soo qaaday oo jooga bannaanka masaajidka iyo weliba mid ku jira gudaha murtaas oo si lamida dadka reer afghanistan isticmaalay magac keliya ayaa sheegay in howlwadeennada ammaanku ay bannaanka sidoo kale ku toogteen qofkii saddexaad ee looga shakisnaa inuu isna isa soo miidaamiyo door wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaallada leenahay meel kastoo aad joogtaanba haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu ku eegi doono islamarkaana inooga iman doono magaalada muqdisho iyadoo aan kusoo qaadan doono naadiyada akhriska ee ka dhisan soomaaliya oo ay ka mid yihiin amaba ay ku midoobaan aan idhaahdeen dhallinyarada waxbarashada ku jira islamarkaana kaalinta ka qaadan kara tayeynta waxbarashada waxaa soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinaya wariyahayaga cabdicasiis barrow
magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya waxaa aad u samaysmaya naadiyada akhriska iyo qoraalka ka shaqeeya oo ay ku midoobayaan dhallinyarada ku jira heerka waxbarashada sare ee dalka naadiyadan ayaa sannadihii ugu dambeeya soo saaraya da'yar badan oo qoraaya iyo kuwo badan oo jecel wax akhriska arrintan ayay dad badani ku tilmaameen inay tahay howl wanaagsan oo kaalin ka qaadanaysa kobaca waxbarashada iyo tayada aqoon-yahanka da'da yar ee soomaaliyeed naadiga garaad kobac waxa uu ka mid yahay golayaasha ka dhisan muqdisho ee ka shaqeeya qorista iyo akhriska waxay sidoo kale hogaankiisu uu ku yimaadaa hannaan doorasho oo daah furan oo xubnaha ku midaysana ay ku doortaan cidda hogaanka u noqonaysa yuusuf abuubakar oo ah guddoomiyaha naadigan iyo burhaan maxamed oo horey u soo maamulay garaad kobac ayaa igala qaybgalaya toddobaadkan barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan idinla socodsiin doono anigoo cabdilcasiis barrowa marka hore soo dhowo burhaan iyo yuusuf waa idinkaga mahad celinaya waqtiga aadna siiseen waxaan rabaa bal inaan ku hormaro burhaan waxaad iga warantaa naadigan akhriska loo sameeyey oo dhalinyaro fara badan ay ku xiran yihiin sida aan arkay goorta aad aasaasteen iyo waxyaabaha qasbay in la sameeyo iyadoo naadiyo kale oo akhris iyo dhiirigelinta qoraalkaba ka shaqeeya ee caasimadda soomaaliya ka dhisan yihiin
waa mahadsan tahay cabdicasiis dabcan naadigan waxaa la aasaasay laba kun sideed iyo tobankii dhalinyaro ayaana aasaastay bacdama ay arkeen in maaragta xaggaas ay ka jirto banaanaan loo baahan yahay in maaragta doorkaas akhriska iyo qoraalka iyo dhiirigelintiisa guud ahaan laga shaqeeyo oo waqti la geliyo oo dhalinyaradu ay helaan maktabado meelo ay wax ku akhriyaan iyo asxaab kaleetoo la macnaha la la fikradahoo ay la bahoobaan oo gurubyo ay iskula biiraan oo sidaas ay maaragta wax iskula akhristaan oo waqti ay wada qaataan marka naadiga sidaas ayaa sababtaas ayaa dhaliday waxuuna ka shaqeeyaa arrintaas iyo arrimaha la xiriira dhiirigelinta akhriska wax qoridda maqaal wadaagidda iyo ugu badnaan buug qoridda iyo wixii kaleetoo la xiriira arrimaha maandhiska akhriska iyo qoraalka waa tahay yuusuf waxaad maanta la wareegtay xilkii naadigan iyo hogaankiisa adigoo horeyna xuban uga ahaa waxaad iga warantaa inaad la wareegto xilkan ma waxaa ka horreeyay inaad doorasho samaysaan sideese hogaanka maamulka iyo naadigan akhriska ka shaqeeya uu dhisan yahay haddii aad tafaasiil naga siiso aad iyo aada umahadsan tahay naadiyani horta waxaa waaye muhiimada waxaa akhriskii qoraalka waaye ummad soomaaliyeed mar walba waxaa la dhahaa dee wax ma akhriyaan wax lee sheegaana la dhahaa sidaas darteeda anagoo taasi aan ka duuleyno ah waxaan sameynaa naadi akhris iyo qoraal ah rag badana naadiga xilal kasoo qabtay mar walbana waxay ahayd sanad walibaba waa gudoomiye cusubaa la dooro jiray anigana hadda meesha doorashaa ku imaaday oo magacaabis maana ku imaanin doorashaa ku imaaday muhiimada ugu weyn waxawaaye inaan wax akrino ummadeenana aan gaarsiino in wax la akriyo ee tahay mid aad u wanaagsan wax akrintana inaan meel fiican aan ku gaari karno
waa tahay burhan xilkii maantaad ka tegaysaa yuusuf baad ku wareejisay waxaad iiga warantaa wakhtiga aad shaqaynaysay maxaad la soo kulantay oo ku saabsan dhallinta inay wax akhriyaan iyo dhiirigelinta aad samayseen ma jiraan wax caqabada oo kaa hor yimid bal haddii taas qudhaada tafaasiil naga siiso aad yaad u mahadsan tahay way jiraan horta caqabado hawl walba caqabado way leedahay caqabado weliba xataa aad iyo aad maaragta u culus oo la gaarsiiyey heer inaan maaragta xoogaa waxyaaba badan oo aan higsanaynay ay noo suurtageli waayaan caqabadaha marka aan xusi karo waxaa ka mid a horta xirfadihii dadkii iyo waxawaaye dadkii wax kula qabanayay inta badan oo qof walba wax u baahan yahay manaa dadkii wax kula qabanayo oo nugulexnugu xeera ama xafiisyada igu magacawnaa ama aan arrimaha igala shaqaynayay oo intooda badan xoogaa xaggooda caqabado badan ka jirtay aan u sababaynayo xoogaa xirfad yari guud oo dhallinyarada soomaaliyeed haysata dhinacyo badan markii loo fiirsho oo xaggii dulqaadka xaggii arrimaha xalinta arrimo badan oo munaasaba xiliyo adag in la xaliyo u baahan marka taas markii laga soo tago arrimo kaleeto oo si guud qoraalka iyo bahda akhriska u wajahayo oo maaragtay la xiriira xagga maaliyadda oo kale caqabada u weyn oo maaragtay waxyaaba badan hadaan ay noo suurtagelin waxaan qorsheenu ahaa inaan maaragtay maktabad weyn oo babliga aan samayno laakiin arrimo maaliyadeed awgeed ayuu noo suurtageli weyda inaan waqtigaas ku soo aan maktabad macquula aan samayno laakiin bedelkeeda waxyaaba badan isku daynay marka arinta maaliyadda arinta laftigeeda maaragtay dhaqaalaha oo iyo arrimaha amniga iyo arrimaha xataa siyaasadda xataa laftirkooda oo ay saameyn dhinaca markii laga firsho way nugu leeyihiin marka caqabado way jiraan caqabado aad fara badan ayaa jira marka kuwaas ayaan ka xusi karaa aad yaad umaadsan yuusuf caqabadaha burhaan uu ka sheekaynayo adigay hadda ku hor yaalaan oo shaqadii la wareegay maxaad ka baratay shaqadii ninkan uu qabtay guddoomiyihii hore ahaa iyo in dhalinta la wacyi dhiso marka laga yimaado waxyaabaha aad adiga qorsheynaysaa waxyaabihii ay raggan kale gaari waayeen qayb may ka tahay
ha aad iyo aada u mahadsan tahay barnaamijka waa naadiga keliya un wuxuu ku saabsan yahay akhriska iyo qoraal waa weli xitaa yani magac soomaaliyeed xitaa muusan ku darsoonin xitaa aqoonsi sidaa naadiga ma lahan oo xagga iyo dowladda wax aqoonsiga kooma haysto laakiin insha allahu tacaala waxyaabahaasoo dhan waxaan rabnaa inaan yani aan ka miro dhalino aan gaarsiino sanadkaas walow uu sanadka uu iska yaryahay haddana waxyaabo badan aniga igu duwan iyo waxyaabo gudoomin burhaan uu yani in yar oo xoogo caqabado ku noqday inaan sii xalino oo kadib aan sii gaarsiinaan rajeynayna hadduu ilaa raali ka noqdo
gabdhaha qaybta ka ah ee ururkan akhriska ah waxaad iga warantaa inta ay dhan yihiin iyo haddii ay jiraan fursado uga bannaan shaqooyinka ay qaban karaanoo aad haysaan ma jiraan amaba hore ay gabdhuhu u qaban jireen in haa in naadiga horta ugu badnaan waa waxa hadda oo ka kooban waa gabdhaha u badan oo wiilalna way ku jiraan balse laakiin doorka gabdhaha aad iyo aad uu u muhiimsan yahay wayna sameeyaan xilal badanaa jiro oo gabdhaha ee naadiga ka hayaan way jiraan in sidoo kale waxaa kaloo jiro in waxyaabaha ugu muhiimsan oo naadiga oo walow maanta gudoomiye burhaan oo aad yacni yacni dadka soo xaadiray dadkii oo qoraala maqa- maqaalada tirada badan qorayay yacni aad u abaalmariyay badankoodana oo gabdho ahaa waa gabdhaha door muhiimsan ayay ka qaataan barnaamijkani waana gabdho badan waxaa la helaya naadiga ka tirsan oo buugaag qoray gabdho badan waxaa la helaya oo naadiga ka tirsan oo xitaa wiilasha ka aqris badanaa la helaya oo wayna jiraan insha allahu tacaala waana rajeynaynaa in xitaa naadiga ma lahan gudoomiye ku-xigeen ma lahan insha allahu tacaala xitaa gudoomiye ku-xigeen naadiga xitaa waxaan u magacaabi doonaa gabar aan rajeynaynaa si doorkooda ay usii wataan Ee, burhaan gudoomiyihii hore ayaad ahayd oo naadigan hogaaminayay ee, waayadii ugu dambeysay dadka wax qora ama kuwa wax akhriya ee cilmiga la saaxiibka ah waxay aad u dhaliilayeen hanaanka wax loo qoro iyo fikradaha sida loo coriyo dhallinyarada maanta oo qaarkood la leeyahay qofkii oo aan garaadkiisii iyo aqoontiisiiba uusan gaarin inuu buug qoro ayay durba ku degdegaan halkay ahayd inay wax badan akhriyaan oo wax badan oo aqoona ay qaataan dadka wax qora ee aad la kulantaan ee dhallinta ah cilladahaas ma ku aragteen waa run waan ku aragnay Een, wayna jirtaa in maaragtay qofku uu asagii oon xog badan hayn asagii oon da-aadiisa gaarin uu sheegto inuu macluumaad badan uu soo gudbinayo xogo badan oo uu hayo buugtii uu qorayo way jirtaa aad iyaad u jirtaa taas wayna badan tahay Een, xagga maqaalka buugta kaliya maahane qorallada xataa waxaa dhacda in dad maaragtay qorallo ay sameeyeen lasoo inta lasoo qaato uu qofku uu iska dhigo inuu asagu maaragtay uu asxaabtiina uu la soo wadaago oo hatadanba dadka maarata inta badan aan hadar aan ugu badan oo qoraalmooyinka sameeyey badankooduba xogta ayaga ma leh ee dad kale ay kasoo qaateen oo xubno noocaas oo kaleeta way jiraan marka taasna waxaas leeyahay waxay aa sabab u ah een, nidaam darrada guud ee macnaha ama nidaamka cadaaladda oo kuley waa arrin annaga naga sarreyda qofkii waxa waaye waxaad wax u qorta annagu ma dhihi karno ama wixii uu qoray iyo wixii nala soo wadaagay kuma celi karno arrintaas marka waxay ka fiicnaa lahayd maaragta arrin waxaas inay door kaloo bannaan oo hay-ado dadka kala saara iyo nidaamyo dadka kala saara inuu jiro ha dadka caqligooda bisaa kala saara iyo maaragta kartidooda qof walla qofkii qofkii u garta inuu buug qori karo dad waxaa laga yaabaa xogo badan iyo macluumaad badan hayo una qalma inay buug qoraan oo buug badan dadka la soo wadaagaan inaysan buugtii aysan qorin oo ay dib u dhigtaan oo ay leeyihiin weli annaga cilmiganu waa yarya halka dad kaleeto xogtoodu aad u yar tahay ama siyaabo kale ay dhiirigelinayaan ay buug badan qorayaan oo aad iyo aad weliba shan lix toddoba ay sii marka qaar gaarsiinayaan inta badanna aysan wax ay akhriyeen iyo macluumaad badan uusan ku jirin buuggii un ay tahay waa un qormo ay tahay maahane marka dad naga sarreeyay u baahnaa leed arrintaasi oo dowladda ama ururo kaleeto arrintaa ka shaqeeya marka urur noocan oo kale aynu muqdisho ka dhisan yahay maxay faa'iido u leedahay bulshada iyo daa'irtaba aad iyo aad waxay horta faa'iido badan ayay u leedahay Waan meel saan horeba kugu sheegay waxa waaye aad ka heli karta dad badan oo qofka lamaan ah ama ku aragtiy ama ka agdhow uu u weeshado asxaab uu ka dhigto oo uu ku hormariyo een, waxyaabaha uu soo bandhigayo tusaalan oo kale annaga waxaan leenahay gurubyo eh, ama macnaha social mediaha ah Een, waxaanu samaynay qofkii markii uu wax soo qoro uu kasoo falceliyo booggii uu akhriyey ama xogo kaleeto macquula uu nala soo wadaago asxaab maarata la falanqaydo oo uu la soo wadaagi karo ayuu helayaa oo oo maarata la fikradahoo oo maskaxdoodu macnaha een, dhinacaas ay u jeedo marka sidaasoo kale xaggii een, social media markaan kusii baahino dad badanaa markaas kasoo falcelinaya marka qofkii sidaasu wuxuu ku heli karaa dad maarata uu xogihiisa la wadaago marka arrintaas sidaas ay muhiim u tahay in qofku uu ka mid yahay naadi naadigeenoo kaleeta
Ee, yuusuf ee, u- qoraalkaad ka sheekaysaan iyo akhriska dhallinyarada in la wacyigeliyo iyo dal burbursan oo dhibaata ay ka dhacday oo hadda uun dib usoo kabanaya welina siyaasadiisa dowladnimada aysan fadhin ayaad ka shaqaynaysa waxaad iiga warantaa daa'irta halkan ku jirta sidee ee, meelaha ay ay diiradda saaraan inay wax ka qoraan ama ay jecel yihiin inay ka sheekeeyaan ma siyaasadda uunbay ku saabsan tahay ma arrimaha bulshada ayaad xoogga saartaan xaggee ka warantaan qoraalkiina xaggee u badan yahay in horta ugu horeyn anaga badanaa horta wax qoraalka yacni qofka markuu in badan wax aqriyo wax qoraa dadka in yacni steeb koowaad ama maaragtay in waxyaabaha ugu horeeya dadka mar walba naadiga kusoo biira aan ku dhiirigelin waxay tahay horta inuu wax aqriyo qofkana oo aqriyo waxa uu jecel yahay maanta haddaan dhaho aniga oo yacni arrimaha taariikhaha aniga oo jecel haddaan buwaag kale a isu mashquuliyo xooga waxaa waaye akhriska raaxa igulama yeelanayo in wax inaa aqriyin waa ka caajisaya marka qof walba waxaa ku dhiirigelinaa waxa asiga uu jecel yahay inuu aqriyo hadduu taariikh yahay haddii yacni madadaalo kale ay tahay oo aqriyo kadib intuu asiga aqriya in la mid ah markaa uu qoro marka mar walbo dadka wax qorayana yacni wax qoraal soo gudbinayana waa wixii in badan ayaga akhriyeen ay kusoo gudbiyaan
xirfadaha oo kale in dhalintu ay wax ka qoraan ama ay darsaan soomaaliya aaday ugu yar tahay dalalka hormarana dhalintiisa sidee xirfadaha ay u bartaan ama ay wax uga qoraan ama ay u naawilaan ayuu horumarka ay ku gaaraan welina ma lagu fikray in dhalinta maanta wax qorta dhinaca xirfadaha ay wax ka yidhaahdaan ama ay wax ka qoraan iyo amaba ugu yaraana cilmi baartaan si wax badan loo ogaado in haa haa in maasha allah dad badanaa jiro yani sida dunida kale a u gaarna anaga waxaan sameynaa dee buwaagtooda inaan qabanaa turjumnaa yani waa la turjumaa dad badanoo soomaaliyeeda jiro yani buwaagtaasi turjumaan den buwaagtii markii la turjumo dadkii way aqriyaan markay aqriyaan kadib mar walbo anaga aa waxheelnana oo mar walbo xirfada cusub kale aa dunida aan kusoo biirinayna kamid tahay marka ugu horeyn tooda qabanaa waan turjurnaa diitana wixiina inooga soo baxateena aan ku dabaqnaa marka halkii ayaga joogaan meel ka sareyso inaan gaarnaa mar walbo aan ku haminaa burhan dhinaca akhriska oo kale sidee u dhiirigelisaan dhallinyarada idigu xiran dadka xubnaha ka ah naadigan keliya miyaad u yeertaan oo akhriska qayb ka ah se guud ahaan cid kastoo dhallinyaraayo muqdisho joogta ooy soo gaari karta ayay u furan tahay naadigan inay kusoo biraan aad iyo aad waa dadka dhan horta way u furan tahay oo dabcan shuruudaha jira shuruudahaas qofkii maaragta ka soo baxo dhan way u furan tahay si gaara marka laba arrimood ay isugu jiraan xubnaha naadiga arrimuhu badanaa ayagay quseeyaan oo arrimaha sanadlaha macnaha bilaah ama asbuuclaha oo aan qabanno oo xubnuhu ay ka qayb qaataana jirta wixii guud ama tababara ama wixii kaleeto ay bulshadu nagala qayb qaadan karta ayaguna way jiraan sidaasoo kale marka tababaro ayaan dad maaragtay xoogaa aan xooga badan iyo macluumaad badan ku tumayno bulshada haldoorkoodii oo aan mararka qaarkood asuulno oo maaragtay bulshaduna kaleetana ay nagala soo qayb qaadato xubnaha naadiguna ay si gaara ay fursadaas ay jaanis ugu helaan inay maaragtay ka faa'iidaystaan marka labada dhinacba way isugu jirtaa oo xubnahana si gaara macluumaadka way u faa'iidaystaan si bulshada kaleetana qayb way ka tahay oo barihii bulshada iyo waxyaabihii la xiriiray dhinacyadaas ayaa anagana maaragtay waxyaaba xogaheen aan kula aan kula wadaagna wayna naga maaragtay wayna kasoo fadceliyaan oo inta badan way nagu xiran yihiin dad badan
waa karta markii aad fiirisaan marka sida dhalintu ay uga soo jawaabaan dadaalada aad muujinaysaan intay gaarsiisan tahay madda iyarta iskuulaadka sare dhigataa xiisaysa shaqooyinkan aad haysaan ma kuwa jaamacadaha bilaabaya dugsiyada sare kasoo baxaa jecel si guud ahaan dhallinyaradao dhan arrintan soo jiidasho u leedahay
meeshaas waa waa muhiim waaye marka intaan anagu aragnay ama xubnaha naadiga ama dadka na soo codsada ama dadka wax nala soo wadaaga boqolkiiba sagaashan wax ka badan waxaan dhigi kara ama boqolkiiba boqolba sida haddeerta anagu anagu maanaan arag qof ganacsada oo magaalada jooga dhallinyara oo nagu soo arrimaha nala soo wadaaga inta badan ma dhacdo dadka jaamacadaha dhigta iyo dadka maaragtay iskoolada dhigta oo weliba xataa secondaryga dhigta labadaas qaybood kaliya ayaa xubnana ka ah naadiga si guudna macalimiinta xataa jaamacadaha dhiga way ku yaryihiin oo dad kooban ama dadka tusaalahan oo kale shaqeeya ee magaalada ku jira inta aan anaga aan ognahay waa dad aad u kooban dadka naga qaybta ayaguna codsada inaan maaragtay aanan toos aysan xubin u noqon ay noqdaan xibin aan joogto ahayn aan noqda inta badan saasay codsadaanoo kaliya aan maaragtay say xoguhu usoo gaaraan kaliya marka waxaan kuu sheegi karnaa dadka nagu xiran ama dadka aan war inta badan arrimahan daneeya inta aan ognahay ama xogaha noo diwaan gashan dhammaantood ama dhammaantood wax ku dhow waa dadka waxbarashada ka shaqeeya oo ardayda akhyaartaynala socotahay toddobaadkan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo idinkaga imaanaya muqdisho tan iyo kulanti dambe waa cabdilcasiis barrow idileh u warsan iyo salaamad
mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay duhur wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta magaalada birmingham oo ah caasimadda labaada dalka britain waxay caan ku tahay samaynta walxaha biraha ka samaysan waxaana ka mid tahay magaalooyinka ay jaaliyadda muslimiinta uga badan yihiin dalka britain waxaana ku yaalla ilaa iyo laba boqol oo masjid oo qaar badan oo ka mid ah loo nashqadeeyey bilowgii dhismahooga nashqad masaajid ahaan halka kuwo kalena ay yihiin xarumo amaba guryo loo bedelay masaajido soomaalida ku noola magaaladan waxa badankoodu ay kasoo guureen dalalka yurub gaar ahaan wadanka holand wariyaha v oda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa booqday magaaladaasi waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah dadka soomaalida ah ee kasoo guuray dalalkaasi yurub
xuseenow aad ayaad u mahadsan tahay birmingham waxay ka mid tahay magaalooyinka soomaalidu ugu badan tahay britain soomaalida degani waxa ay kaga duwan yihiin soomaalida ku nool magaalooyinka kale waxay kasoo guureen yurub waxaana ugu horeeyey jaaliyadda soomaalida ee kasoo guurtay dalka holland iminkana dad badan ayaa kasoo guuraya dalalka kale ee norway iyo denmark ay ka mid yihiin bartamaha suuqa ayaan iminka u dhaadhacaya waxaan ku suganahay xaafadda small heat oo ku taalla magaalada birmingham waxa aan dhex marayaa meelo badan oo runtii marka aad eegto aanan is odhanaynin waxaad joogtaaba britain muqaaxiyo badan oo soomaaliyeed iyo muqaaxiyo ay muslimiin leeyihiin ayaa jooga halkaasna waxaa iga muuqda laba nin oo dhalinyaro ah oo afkii dashka ku wada hadlaya وبركاته شيخ فهد وعليكم السلام حبيبي هو اسمه جاب الحمد لله خوت مداوك الحمد لله الله سوى بيرفكت هو كيف يلانج من خزين
واتهي حبيب iyo iyo sheekh fuaad aad ayadu mahadsan tihiin fuaadow magaaladan iminka waxaa ku badan dad soomaaliyeed oo badanoo ka soo guuray netherland waa maxay sababaha ugu waaweyn ee jaaliyadda soomaalidu ay u soo guurtay waxaan is leeyahay annagoo holland iska joogno aduu qiyaasta labaatamii sano ka horbay dad soomaaliyeed oo iska raguura ay soo arkeen ingiriiska yimaadeen london birmingham waxay arkeen fursado badan oo ka jiray xagga nolosha ha noqoto ganacsiga iskuullada islaamiga jawiga guud ee waddankan ingiriiska oo aad moodo inuu ahaa muslim friendly yani mid aad ugu sahlan dadka muslimiinta inay ku noolaadaan taasa marka dadkii ay markay maqleen ay soo guureen wayna ka heleen runtii wax badan oo wanaaga waxbarashada carruurta sidoo kale luqadda ingiliishka lagu baranayo ka duwan dhashki iyadana waxyaabaha ay dadku xiiseynayeen marka waxaan isleeyahay taasa ugu weyneed ganacsigu oo hadda aad sidaa arkayso makhaayadaha iyo dukaanada iyo moolaka noo furan aysan ahayn hawl ka sahlan holan ayaadana ka mid ahayd waa tahay sheekh fuaadow london oo kale markaanu eegno dhibaatooyin waaweyn ayaa ka jira gaar ahaana dhalinyarada soomaaliyeed iyadoo dhalinyaro badan oo soomaaliyeed qaabab kala duwan ama iyagu ay isu dilaan ama iyagu loo dilo dhalinyarada birmingham inta badan dhibaatadaas waa ku yar tahay baa la dhahdaa saas ma yahay arrinku
birmingham waa caasimada labaad ee ingiriiska marka kolley london waxaa ka jira iyadana waa ka jira dhibku ma yaro meel kasta ay soomaali joogto dhalinyarteedu waxaad moodaa inay noqdeen target dadkan ka shaqeeya criminalitiga ama drugska ama gangisterska marka iyadu naftooda ma yaro ama ha noqdaan iyagoo isdilaya ama iyagoo kooxo kale oo ajnabiya ha noqdaan marka dhibku ma yaro lakin dee london marka loo eego way ka yar tahay because of tirada dadka degan london iyo birmingham ayaa kala badan waa tahay sheekh aad ayaad u mahadsan tahay sheekh fuaad xabiib adigu dee nin dhalinyara baa tahay adigoo yarna waad timaadeen halkan oo markaa dee laguma weydin in la guurayo hooyo aabbaa kusoo kaxeeyey laakiin adu markaad iminka birmingham ku kortay go'aankii ay aabbiyo hooya qaateen inaad soo guurtaan sidaad u aragtaa
anigu go-aankaas wuxuu ila ahaa go-aan aad u fiican siduu sheegaya sheekh fu'aad soomaalida meeshaan waxay ku leeyihiin xuquuq badan meeshaas xataa xuquuq badanaa ka jira oo yurub xuquuqdeeda caamatan way wada fiican tahay laakiin markaad fiirisid isku barbar dhigtid ingiriiska iyo holland waxaa kuu muuqanaya in inta meeshaan ahaanshadaada soomaaliyeed aad si fiican u acbiri kartid meeshaan markaas taasoo kale markii aan soo weynaaday aan ku baraarugay alxamdulilahna ilaahayga meeshaan na keenay marka barashadii inaad soomaali tahay oo kale ayaa ingiriisku ku fiican yahay ayaad leedahay aad iyo aad meeshaan waxaa waaye communitiyo badanaa ka jiro si fiican nimankan waxa aad bay waxay ula soo dhaqmaan adduunyaday dhex mareenoo waxay aad ula soo dhaqmaan ajaanib badanoo waxaad ka dareemaysaa siday ula dhaqmaayaan ajaanibta kala duwan ama ha ahaada nigeriyaan bakistan hindi soomaali inay si fiican ula dhaqmaayaanoo qofku ismuujin karo waa tahay xabiib aad ayaad u mahadsan tahay dhegaystayaal iminka masaajidada xataa magaaladan ku yaalla kii aad doonto ayaad ku tukanaysaa sidii maaha magaalooyin badan oo ku yaalla yurub oo dadku hal masaajidun oo waxoogaa u jira xaggan waxaa naga xiga masaajido dhowr ah oo masaajidii salafiyiinta ayaa xaggan ku yaalla halkan masjidu araxmaan ayaa ku yaalla oo insha allah iminka salaadii makhrib oo aan fogeyn aanu go'aansanayn aanu kusoo tukanno insha allah sheekh fu'aadna bacda salaada ayaynu insha allah waxoogaa ka weydiin doonaa masaajidka الله
fucaad aad ayadu mahadsantay masaajidkani waa masaajid weyn maasha allah dad badanna waa uu qaadaa marka laga yimaado salaada adeegyada kale ee bulshada soomaaliyeed ee halkan degan aad u qabataan maxaa ka mid ah
masaajida yurub ku yaala isaan dareemi karno iyo westig oo dhan waxay ka duwan yihiin kuwii wadamada muslimiinta ku yaalay marka ma aha masjid keliya inta badan waxaad maqlaysaa islamic center waxaa laga helaa marka khadamaadka ay ugu horeyso tacliinta in da'yarta la baro diinta qur-aanka la baro afkooda hooyo la baro luqadda carabiga la baro waxaa kaloo idan la sameeya howlaha nikaaxa guurka iyo meherka sidoo kale khilaafaadka qoyska wixii soo kordha waxaabaad is odhanaysaa waxaad joogtaa magaalo ka mid a magaalooyinka ee deegaanada soomaalida xuseen
waagaaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo inala socodsiinayay warbixintaasi mar kale ayaanu leenahay duhur wacan oo wanaagsan haatanna aynu jallecno dhinacii kaalmaa heesaha islamarkaana aynu wada dhegaysanno codka nimcaan hilaac guud ahaana idaacadii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaas ayaanu kusoo gebagabayn doonaa tan iyo afarta galabnimo dhegaystayaal waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo